Dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isla markaana kaxeeya gaadiidka yaryar ee loo yaqaano mooto bajaajta ayaa fursado shaqo oo cusub ka helay dadka aadka u isticmaalaya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ay rabadaan gaadiidkooda gaadiidyadan ayaa taga goobaha ugu mashquulka badan gaar ahaan suuqyada lagu iibiyo qudaarta dharka iyo raashinka si halkaasi ay uga helaan macaamiil badan maadaama goobahaasi ay yihiin kuwo aad mashquul u ah inta lagu guda jiro bisha rabadaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada bajaajlayaasha ah ee ku nool beledweyne oo ka hadlaya sida ay fursado shaqo ugu noqotay goobaha mashquulka ah bishan iyo sidoo kaleeto dhaqaalaha kasoo gala maasha allah waa ku dhowahay magaceydana waa sakariye abuukar axmed bajaadle aaggan buudaweyn ka shaqeeyo maasha allah waa bil ramadaana lagu jiraa suuqana xaaladiisa iyo jaamkiisa boqolkiiba boqol waa aad uu samxad weyn u yahay shaqada way kala socotaa bulshadana waa bulsho islaam boqolkiiba boqol aaday macneen ramadaanka ay u soo dhoweeyeen shaqadoodana aaday u wanaagsantahay maasha allah si fiican annagana ugu shaqaynaa ramadaankana wuu kala barmay dadka qaar dhar iidii waxbay u kala ordayaan iidda iyo waxaas dadka dharkii idgadanaya carruurta waa u qaadnaa sidoo kale waxaa jira dad oo ayagana anfur iyo wax ka diyaarsanaya oo sida qudaartaoo kaleento iyo wixii lagu anfur lahaoo kaleento waxaas dhannaa u habaynaa maasha allah ade bulshada aadaa ugu dhex jirnaa boqolkiiba boqol dadka maanta u shaqeeya bulshada oo u adeegana waxaa la dhihi karaa bajaadleyda waa bulshada qaybaheeda kala duwanna aadaa ula shaqaynaa maasha allah boqolkiiba boqol bajaadley haddaana horta maalinta ramadaanka bisha ramadaanka horta aadaa u shaqaynaa maasha allah shaqadaynana waa wanaagsan tahay waa dareemi kartaa bil ramadaan marka lagu jiro bulshada lagu dhex jirna ee bulsho islaam ee tahay boqolkiiba boqol aadaa u shaqaynaa maasha ramadaanka waaba marka ugu fiican keliya oo bajaad wax laga helo oo laga beecmushturo maasha allah waa markaas keliya si fiican aan u shaqaynaa si wanaagsan aan u shaqaynaa maasha allah kuway sooman yihiin alaabtii waxaas ma qaadi karaan bajaad inuu qofka raaco waa ku qasban yahay haddana waxaa lagu jiraa maarsaa lagu jiraa soonka maars uu ku soo aada bil aad u kulul waaye boqolkiiba boqol maasha allah dadka maba lugay karaan inay bajaad raacaan way ku qasban yihiin soomaa waayo way kulushahay bisho waa maarso marka bulshada qaybaheeda kala duwan si fiican waa aada ugu dhex shaqaynaa